saddexda gobol ee loo yaqaan shabeellada hoose iyo bakool muddooyinkii aan soo dhaafay labadii bilood u dambeysay waxaa lagu jiray process ah in loo sameeyo maamul kaas oo hadda gabagaba ah oo aan ku dhex jirnay soo xidhista ergooyinka ergooyinkaas oo insha allah aan sixin doonaa dastuurka qabyada ee kumeelgaarka ah marka madaxweysta waxaa lagu soo xulaya sida nidaamka soomaaliga dadka isku waafaqeen degmooyinka iyo hadday ahaan leed xagga iyo dhinaca kale loo rogo qabaailka degan dadkaas iyo sidii magaranaysaa loogu soo xuli lahaa dadka degan degmada oo haddana qabiil ku salaysan qaabiil noocaas ayaa lagu soo xulaya ergada iyo ergada oo qudheeda laga rabo soo xulisteeda ninkaasi in muwaadin soomaaliya yahay inuu degan yahay saddexdaas gobol inuu yahay nin muslima inay maskaxdiisa itaan tahay in magara shuruudaha inkaasa oo criteria layihahdaa ayaa lagu soo xulayaa marka qaab noocaasaan kusoo xulaynaa ergooyinka
gobolada qaar waxaa dega qabaa'ilaad fara badan sideeba ku suurtagelaysaa in la wada qanciyo
waxaa laysku qancinayaa dadka degan deegaanka wuu isyaqaanaa dadka soomaalidana waxba markaa dhexsoona marka iyagaa dhexdooda ku heshiinayo oo qaybsanayo oo sida for example a b c d b f g ilaa z oo u dambaysa sida qabaailka ay u kala badan yihiin way iskaran karaan madaam sidaas ay ku qaybsanayaan qolada ugu badan baa malaha ko noqonaysa ka labaad baa laba noqonaysa saxaad saddex madaam saas ay tirada xataa ku kala qaybsanayaan marka dadka soomaalidana waxaan waaba social security-gooda ama d n a-gan dhihi karnaa waxa la yihahdo qabyaalada marka way isyaqaanaan oo qaab noocaas kusoo xulanayaan weligoodna kusoo noolaayeen ilaahay dhowr qarni marka saasaan leenahay saas qaabkaas ku qaybsan ayaga isyaqaanaa adeer warkaa ma hayno ma hayno waa qayb bay ka yihiin ergaday ku jiraan qaabaqabiiladay ku jiraan nidaamka qaybtooday ka yihiin waa dhici kartaa dadka qaar waxay kusoo hagaagay inay salugaan oo yidhahdaan intaan naguma filla oo noocaasa dadku waa dhihi karaan laakiin kuma jirna arrin saxa maaha way ku jiraan beelahaad sheegtay saaxiib siyaasad ogaanaysa muddadii la sheegay shirkan intuusan furmin ka hor oo shan iyo afartan cishaa gabagabo bay ku dhowdahay ilaa haddana wax muuqda ma idiin qabsoomin waa noo qabsoomeen oo gabagabadii waa joognaa insha allahu tacaala labada wiiga soo socotana war fiican baad idaacadaha ka maqli doontaan iyo telefishinada iyo haddii alla ku roon yahay oo ku saabsan damaystirkii ama gunaanadkii soo firista maxaa lahayay qofkii noqon lahaa maamulkaas madax ka noqon lahaa iyo qaarkii loo dooran lahaa o dhan waa soo bandhigaynaa labada isbuuco soo socota hadii ilaa raalli ka noqdo ergada imise baa la doonaya inay ka koobnaadaan ergadu waxay ka kooban yihiin waa number cayiman matalan saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed ergo ayaa kala gelaya shirkaas kaa officialka oo loog yahay haddii loo baahdo ama dawladda ama un-ka iyo deegaanada ay isku afkartaan in ergo kale lagu daro waa arrin kale laakiin hadda ka noo qoran intaas weeye oo dhammaan lagu qancinayo dadka saddexda gobol degan
sidaas weeye arrintaasi sidaad u tiri saddexda gobolba waxaa dhisaaya waa dadkii lixda gobol ahaa oo dhinacan mushaarka kale usoo qaatay oo hadday ahaan lahayeen maraaqigadii ama ogaasyadii ama oga dhaqameedyadii siyaasiyiintii marka shacabkii faraha badnaa ee marka horeba taageeraya ayaa noqday saddexda marka haddii ay jiraan qaar harsan oo kusoo biiraya aan leena soo dhawaada marka mushkilad mar hadday kusoo biiraan waa waa aria soo dhawaada